deegaanka ato ee gobolka bokool oo ku yaala meel ku dhow xuduudda soomaaliya ay la wadaagto itoobiya ayaa laga soo sheegayaa xilligan abaar daran inay ka jirto xaalada jirta ayaa sababtay geerida hooyo iyo caruur ay dhashay nololxumo abaarta ay ku sababtay darteed dubbad xasan cali waa guddoomiyaha deegaankaasi isagoona la hadlayay ayuu sheegay xaalad khatar inay jirto isagoo xusay in loo soo gurmado meeshaasi markaan si dhab ah aan warbixiskeeda idiin siiyo waxaa ka jirto abaar ba-an oo aada iyo aad dadkii iyo dad biyihii iyo ummadi joogtay meeshaasi halis ay ku sugan yihiin dadna wuu ku dhintay dadka ku dhintayna waa hooyo iyo labadeedii ilmood weeyo dhowr dhowr ruux oo mataqaanaa hadda halis ku jirana way jiraan meeshaasi kolley wax ilaahay keeni weeyo laakiin dhibaato aad u badan baa ka jirto waxaa weeye abaar baana haysata xoolihii baa baaba-ay dadka wuxuu cunu waayey dad mataqaanaa meel ganacsi kasoo gala ma jiro samafal ma imaado dhibaata ka jirta meeshaas marka degmada haata dhibaata ka jirto dadka deegaankaasi ku nool khatar arrin khatar ah bay ku jiraan qaar way nafbaxeen oo waxay u nafbaxeen gaajo iyo mataqaana cunno la-aan bay u nafbaxeen intii kalena mataqaana waxaa khatar bay ku jiraan intaasoo ruuxba hadda halis ku jirta guddoomiyaha deegaankaasi ayaa sidoo kale sheegay inay godoonsan yihiin cidna aysan gargaar soo gaarsiinin degmooyinka kale ee lamidkaa sida mataqaana celbirg oo kale waaji meesha la yidhahdo yeed oo kale rabdhuga oo kale waa nala mid weeyo ayagana mataqaana hadda wax nalama soo sheegin laakiin way nala qabaan dhibaatooyinkaas waa ma anagu kolle hadda kahor wax abaar u dhintay hadda kahor maanan arag maantana mataqaana aad bay mataqaana qisa yaab nagu noqotay xoolana ayagu warkooda iska dhaaf meesha dadka xool dhaqatu u banaa wax adduunyo oo kusoo hadhayna ma jiro dadkii magaalada buu iskaga soo wada qulqulayaa wax la magaaladana wax laga cunaya ma laha dhibaato bacan oo dhibaato xunna baa ka jirta meeshaasi waxaan leenahay madaxda dowladda iyo hay-adaha caalamkaba arrintaas inay wax naga qabtaan oo tallaabahan ka helo oo mataqaana si deg ah inay hawshaasi uga howlgalaan baan aad uga codsanayna meesha waxaa laga filan karaa dad duunyadii waa tagtay dadkuna inuu mataqaana uu raac ayaa laga filan karaa wax kaloo laga sugaaya ma jiro wadooyinka shabaabba ka gooyo ganacsi ma tago hooyadan soomaaliyeed iyo carruurta ay dhashay oo ku geeriyooday gobolka bakool abaaraha dalka ka jira darteed marka laga tago waxaa jira kuwo kale oo sidan oo kale dhibtu ay u haysato oo aan laga warhayn dhammaanna waxa ay dowladdu ka sugayaan gurmad ay gaarsiiso